Haddaba telefishinkan oo ah mid gaar loo leeyahay ayna maalgashadeen muwaadiniin u dhalatay dowladayaasha Soomaalida ayaa waxaa xafladii daahfurka ka soo qayb galay aqoon-yahano, siyaasiyiin, mas'uuliyiin ka socotay dowladayaasha Soomaalida, waxgaradka deegaanka, iyo mulkiilayaasha telefishinka Shakaal. Tani intii ay ka dhaceen isbeddelka siyaasadeed dalka Itoobiya iyo dowladayaasha Soomaalida ayaa waxaa isbeddel fiican laga gaadhay warbaahinta madaxa bannaan inay ka hawlgasho deegaanka, taasoo aanay hore u jirin. Cabduqaadir Rashiid Ducaale oo wasiirka xafiiska warfaafinta dowladayaasha Soomaalida waxa uuna sheegay in telefishinkan uu qayb ka noqonayo warbaahinta kala duwan ee deegaanka ka hawlgasha.
aad bay farxad iigu tahay inaan xarigga ka jaro warbaahinta Shakaal oo runtii geedi badan u soo galay inay ka mid noqdaan idaacadaha ka dhaqdhaqaaqa deegaanka Soomaalida iyagoo buuxiyey shuruucdii dalka iyo deegaanka u yiilay aana leeyahay waddada ay mareen shakaal inay maanta soo gaadhaan waa mid ku dayasho mudan idaacadaha kalena aan rajaynayna inay wax kaga bartaan sida ay maaragtay u ilaaliyeen shuruucdii deegaanka iyo ta dalka iyagoo sharciyaysan oo t v dhammaystiran inay shaqada bilaabaan idaacadaha kalena waxaan rajaynaynaa kuwo waxaa jiro si ku meel gaara ooga shaqeeya deegaanka afartii sane lasoo dhaafay taasoo keenaysa in shuruucda idaacadeed aynan dhammaystirnayn in maaragtay dhc badan ay ku keento mar haddii maaragtay damaanadii iyo shuruucihii waddanka u yiilay idaacaddu aynan buuxinin si ku meel gaadhana mar walba ay u shaqaynayaan ku haboonaanshaha iyo maaragtay isla xisaabtanka mas-uuliyadda shaqo ay ku adag tahay t v-gu uunan shuruucda buuxin markaa shakaal waa t v runtii xilli dhow laba kun iyo ko iyo labaatankii deegaanka shaqo ka bilaabay muddadii ay shaqada wadeenna siday u kala horreeyeen shuruucihii iyo waxyaabihii shuruudaha hor yeelay iyaga oo la kaashanaya xafiiska warfaafinta ee deegaanka maxamed dheeg caagane waa maareeyaha guud ee telefishinka shakaal waxa uuna sharaxayaa furitaankii telefishinkani marxaladii uu soo maray wallaahi t v-gan furitaankiisa iyo media housekan aan hadda furnay muddo dheer buu maxaa soo socday safar dheer baan usoo galnay wad garan kartaayo dee warka hore waddankan shuruucdiisa maaragtay saxaafadda iyo maxa guud ahaan warbaahintu waxay xidhan bay ahayd waxay nagu qaadatay adu waxaan bilownay labadii kun iyo kow iyo labaatankii bishii sideedaad ilaa intana waan la soo rafananay marka hadda adu alxamdulilah waxaan ku guulaysanay inaanu sharcigoo dhammaystir helno stuudio dhammaystir
sidoo kale maxamed dheeg ayaa sharaxaya qaabka ugu shaqaynayo telefishinkani isagoo sidoo kale sheegay in ay shaqaabuur u sameeyeen dhallinyaro u dhalatay deegaanka soomaalida tv-gu waa t v t v waa t v madax bannaan maxaa shakhsiyaad dhallinyaro isu tagtay oo iskoo isku abaabulay ay maxaa sameeyeen oo deegaanka u dhashay waa dhexdhexaada fikir umadeed leh wuxuu qorshahaygu yahay qorshe fog oo aan lahayn maarata inaan ujeedo dhow ama ganacsi dhow ama siyaasad dhow ama cid maarata gaar aan ku jeclaano ama cid gaara aan ku maxaa heeday aanu noqonin oo xagga dhaqaalaha xagga xayeysiinta iyo xagga siyaasadda waa dhexdhexaad baan ka nahay boqol kiiba boqol wallaahi waxaan aaminsannahay inaan hadda door weyn durba ka qaadanay laakiin aanaan kow iyo laba joogin hadda waxaan shaqaalaysiinay dhalinyaro gaaraysa saddex iyo labaatan oo jigjiga keliya jooga waxaa noo dhiman gobolladii waxaa noo dhiman qaybo kale oo maxaa heeday t v ka mid ah waxaa dhiman idaacaddii podcastigii qaybahaasoo dhan baa iyaguna soo socda dhankooda qaar ka mid a dhalinta fursadaha shaqo ka helay telefishinka shakaal ee madaxa bannaan ayaa dareenkooda cabiraya asalaamu calaykum magaciigu waa mas-uul cabdiqaadir waxaan ka mid ahay shaqaalaha shakaal t v ee caawa ay bisha ku beegan tahay kowdii bishii january sanadka cusub laba kun saddex iyo labaatanka waxaa goobtan hoteelka lotus ka dhacaysa ee magaalada jigax xafladda daafurka t v-ga shakaal dabcan t v waa t v bareefad aha maahan t v dowli ah sidaynu odoogsoonnahay deegaanka soomaalida ma jiro t v bareefad aha ama arrimaha shacabka ka hadla sidoo kaleete t v-ga shakaal waxaa la dhihi karayaa wuxuu u sameeyey shaqa abuur ayuu dhalinyarada deegaanka badidooda uu sameeyey ismalihi hadduunsa shakaal imaan lahayn aniga shakhsiyankayga shaqo ayaad heli lahayd ismaalihi haddaba telefishinkan caawa la dahfuray ma ahan telefishinkii ugu horreeyey ee madax bannaan isla markaana deegaanka laga hirgeliyo balse waxaa ka horreeyey telefishinka lagu magacaabi jiray nabad t v oo gaar loo lahaa kaasoo deegaanka laga hirgeliyey markii uu isbeddelku dhacay balse muddo laba sano iyo badh ah oo uu shaqeeyey kadib ay xidhay xukuumadda dowladayaasha soomaalida iyadoo dowladdu ku eedaysay in telefishinkaasi uu baahiyey warar abuurayay isku dhac bulsho waa sida ay dowladdu sheegtay maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga